xukuumadda bujumbura ayaa si caro leh u sheegtay in aysan ciidamadooda ka mid noqonaynin askarta shisheeye ee muddada sanadka ah loo ansixiyey in ay sii joogaan waddanka soomaaliya si ay u difaacaan danaha reer galbeedka oo ay ugu horeeyaan ka hortagga faafinta maamulka islaamiga ah ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab burundi oo ay ciidamo ka joogaan dalka ayaa waxa ay cod dheer ku sheegtay in aysan ka qaybgeli doonin howlgalka ay toddobaadkan ansixiyeen waxa loogu yeero golaha ammaanka ee qaramada midoobay arrintaasna waxa ay u sababeeyeen is-afgarad la-aan ka dhex jirtay iyaga iyo xasan sheekh burundi waxay sulugtay tirada ciidamada loo qondeeyey oo aada u yar waayo waxaa soomaaliya ka jooga askar badan kuwa saami ahaan looga siiyey howlgalkaas sidaa darteed ma awoodo inay daabusho ciidamadaas dhaqaale ahaan sidoo kale ma jiraan wax qorshayaal ah oo ay u samaysay askartaas maxaa yeelay waxay ku tahsanaysaa in muddada sanadka ah ay ciidamadooda mushaarka qaataan kadibna ay dalka isaga baxaan balse hadda waxay u aragtaa in mushaarkii lagu cadhiiriyey meeshana la soo geliyey dalal ay aaminsan tahay in ay ka mudan tahay maadaama kumanaan ciidamo ah ay ku weysay duulaanka soomaaliya hadalka diidmada ah ee kasoo baxay dowladda federaalk waxaa soo daabacay ergeyga joogtada ah ee burundi u jooga midowda afrika kaas oo lagu magacaabo nayamitwe arrintan ayaa salka ku haysa markii ay dowladda burundi ay salow ka muujisay tirada ciidamada burundi ee loo gelinayo shaarka ausom waxaana loo ogolaaday oo keliya burundi kun iyo konton askari burundi waxay sheegtay in aysan ka qayb noqonaynin magacaas ilaa laga xaliyo tabashada ay qabto tabashadaas ayaana la xiriirta dhaqaale xili aanan ilaa iyo hadda meel la saarin dhaqaalihii muddada sanadka ah ku bixi lahaa shisheeyaha laba iyo tobanka kun ah danjiraha burundiiska ah nayamitwe oo wadahadal qadka teleefoonka ah la yeeshay guddoomiyaha golaha nabadda midowda afrika ayaa muujiyey in ay dowladdiisu ay ka niyad jabsan tahay xaaladan wuxuu sidoo kale ku celiyey sida ay burundi uga go-an tahay inay taageerto xasiloonnida gobolka iyadoo loo marayo siyaabo kale dadka falanqeeya ammaanka ayaa aaminsan in go-aanka burundi uu saameyn taban ku yeelan karo qorshaha xiga atmis iyo hanaanka ay soomaaliya usii joogayaan shisheeyaha muddada sanadka ah ee soo socota marka la eego warka dowladda burundi iyo dowladaha kale waxaa muuqanaya in dalka soomaaliya loo soo shaqo tegay oo dhiigga dadka soomaaliyeed ay shisheeyuhu ku raadsanayaan mushaar ay ku horumariyaan qoysaskooda oo ay uga soo tageen dhul kumanaan kilomitir noo jira lama oga in burundi ay sidaa uga baxayso safka ciidamada shisheeye iyo in tabashadeeda la xalin doono dowladda burundi waxaa soomaaliya looga laayay ciidamo aada u badan waxaana si gaar ah loo xasuustaa weeraradii dayniile leego iyo ceelbaraf